guddi markiyo kahanta beleenhano kumid ee ganacsatada degmada jowhar dabku ka hiisuuga iyo weyba la diirsiyay deegbeese ayoo isku aruuriyeen jaaliyado soomaaliyeed ee ku jeeda degmada jowhar walibana deegta beesada laka wareejiyay guddiga taakulaynta suuqa magaalada jowhar iyoonaan ka horeyn aan mahadnageen dhammaan walaalo hadiirsii deeqdoon alxamdulilaah galabta waxaan isugu nimid inaan deeq lacageed oo ka timid dalka norway aan ka gudoonno cabdiraxmaan maxamed xasan gacal oo ay soo wakiisheen jaaliyad degan maaragta dalka norway gaan ahaan magaalada nova waxaan leenahay waa mahadsantihiin bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabi lcaalamiin wabihi nastaciinu calaa umuuri dunya waddiin wsala allahu wsalam calaa nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin wabacdu waxaan ka wareejinay lacag gaaraysa kun iyo laba boqol iyo toddobaatan iyo toddobo dhibic afartan iyo sideed doolar maxamed xasan gacal reer jowhar waa taqaaniin doctor gacal oo caruurtiisa waay waxaan ka hadlayno cabdicasiis waxaan leenahay adiga iyo dadkii aada wax ka soo qaadayba ilaahay miisaankiina xasanaadka ha idiin saaro dhanka kale xildhibaan cabdiraxmaan gacal oo qayb ku hayay dadka la-aan wakiilada deeqdoon ayaa ku hadlay dadka markaasay tihan wakiiladeen
oo aan ku cawday nin la yidhahdo cabdicasiis maxamed xasan oo iga yar oo walaalkay ah oo aan u bandhigay dhibaatadii ka dhacday adduunyadu waa tuulo ayagana waa arkeen dad mucsiriinahoo uun isna oo ku qeliyey lacag cadadkeeda dhan kun iyo laba boqol toddobaatan iyo toddoba dolar dhibac afartan iyo siddeed senti ayay walaalkaas meesha degan magaalo la yiraahdo oo nairow waddanka norway ka mid ah oo yar yova yovi miya ay ka soo kadambeyntii gudoomiyaha guddiga taakulaynta xanti wadaag ee magaalada jowhar cusmaan maxamed yaa ku hadlay sadayo injaran khasaaro dabkuusa jeysaday usoona bulshada ankabaagi iyo isku kaaladan iscaawiyowka guud kasoo jeeda dowladda hirshabeelle gaar ahaan degmada jowhar ee dalka norway ee u horkacayo cabdicasiis cabdicasiisow adiga iyo reer gacal oo dhan waxaan leeyahay iyo dadka walaalaha oo tuuladaas degan ama magaaladaas gaawan degan waxaan leenahay kheyr badan ilaahay idinku bedelo waan helnay lacagtii aad u soo wakiilateen xildhibaan cabdiraxmaan waxaad tihiin tiimkii labaad ee wax u baxsado gurmudka dadka ku dhibaatoobay suuqa hanti wadaag ee degmada jowhar waa ku faraxsannahay waxaan rabnaa sidoo kale in ay ku daydaan qurbojoogta kale ee kasoo jeeda degmada ganacsatoodan iyo weliba saameyn shal duwan ka weeldhaday dabkii waana weliba iyo kuwaayana hantidii iyo xaruumasho